لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا su-aasha waxaan isku leeyaynaa adugu waa manduumo yaroo kooban afar iyo soddon baydaan kaba badnayn laakiin aada u nafci badan waxtarkeedu khaasatan ruuxa hadduu dabdiyu fahmo bal bidaaya inoo noqon doontaa kolle waa laba ciso waxaan gelaynaaye insha allahu tacaala waqti hadduu saamaxo kolle anigu xaggaya kama furaysan maayo oo waan ku dadaali un duruuftu si kastaba hatee inaan ilaaliyo xaggiina warmahaye manduumadana magaceeda marka dambaan arki doonaa isaga ku magacaabi doono iyadoo nisbada culimadu intooda badan aanay helin waxa ay tahay manduumat albayquni abyaanteedna oo afar iyo soddon aan wacda kuga suganna waa adigu laba iyo soddon haddii laba la kala saarana afar iyo soddon bay noqon intuu matni ahaan uga sheegay anwaacda markaynu eegno laftigeedi iyo matigeedi iyo aada buu sahlay halkaba kitaab aadna loo sharxay oo aada loogu intifaacay khaasatan anigu oo kale haddaan iskaba waramo fahamkii aan fahmay sallay walow dee sheekii aan ka aqristayna uu amaan aana aqriyayna uu qayb kaba qaatay oo khaasatan musluubku u dhigayay iyo si uga sharxayay yar ay jirtay raqbo aan raqbaynayahna ay jirtay oon xaggan kallay raqbadayda ay uga badnayd intifaacan mabni ahaan ku intifaacay kallay waa wax ila socday buu ahaa inigaba hadhin oo ama fanigana bilaaye ahaa kallay waqti dadka qaar ay qariibsan karaan weeye labaiyo toddobaatankii bay ahayd saddexiyo soddon sandood baaba imika lagaba joogaa magaalada jardaba sheekh dhawaan buu dhintay raximah llahu tacaala sheekh maxamed cali duurcawl baa la odhanaya reer qabri taaraan caalimada ahaa magaalada socoto kuba yimi ayaa ama ama bidaayata dalab kuba sugan oo ibnu qaasim iyo riyaadkiiba markaa noo socday cabreed iyo ayaa culimadii markaa magaaladu khaasatan sheekii wax noo aqriyay iyo qolooyin kale ayaa ka dalbay inuu kitaabkan u aqriyo duhr iyo casr inta udhexaysa u aqriyayo meel adigu aqalbu ku aqriyayay waliba dadkii deganaa dee lagu qayilayay oo ay marka qaadka lasoo qaata lasoo dee kule halkii la joogay intoodii badnayd bad ahaan mooyaane se sheekha waxnoo aqriyay isaga ma qayirahaynba markaa iyo dee sheekh kale oo imakaboolin noodhaysan shaqadaydii kaba midaa sheekh axmed ibraahim layla siiq degan sheekh maxamed cali raximah llahu tacaala sano danba oo dhintay sisiga uu kuba dhintay macaalimana uu ahaa sallay funuun badanna yaqaanay kitaab buu haystay sharx imika qaaliban aan la helin oo nuqba isna lagu magacaabayo maaha nuqbahan xaafid ee min nabhani laydhaa lahaa oon ahay nabhanidii soomaali taqaanay oo qaydahaba horena aada sharaxa u badiya waxba kamuu tegahayn kokol sida loo fadhiya casar lagu aadaamayay iyadoo taas socotona weeye anaguna markii hore ismaan lahayn way fahmaysaay oo manduumo yaroon haystay oo saddex manduumo musalaxa iyo jazariyada ay ku wada taalo shumisoobiyana ansiistoo kale shek de isaguna ragga shakadaabaan iska siiyo oo markaan kitaabka haysano mad fahmi waad fahmi ismaan lahayn laakiin haddana dee waan xaadiri jira waan tegi jira anoon kitaab lahayn habeenkii marka laisku soo noqdo waxaan arkaya ama wixii uu lahaa badankeediyo xagdisan kale raggii markaa meesha soogee loo aqriyayo anigu maqsuud maan ahayn de labaatana maan gaadhin waxaa laga yaabaa ruuxi dee anigaan ahayn oo wankii kasoo qaaday inaanu jirin dhammaantood intoodii wax dhintay iyo wax noolba markii dambana shek kale isna aada u caalim ahaa laakiin uslubkiisa tacliimtuu kala dunoo sheekan oo siduu dee hadalka u badinayo taa aan badaxadiisa garsi aan ahayn shek basir raxmatullaahi caleyh ayaa markii dambana sharaxan sarqaaniya taas noo raaciyay oo yarna afar baan haynoo laba horta way dhintay midna ma ogin meel kuga dambeeyey laga yaabaana cinaayada aniga un mooye inaanay uga yeelan markii dambe adigu bal bidaayaday ahayd oo kollay taas waxaana jirta uun kitaabku harya goormay dee markaad fani bilaabanaysana dariiqa ugu fiican eed lagu fahmi karaa waa marki mutuuntaa kamid ood sugto asal ahaan ma haddaad kitaab weyn ka bilowdo oo hadalkiisu badan yahay cilmigaasi ma sugnaado waxbarashana lama gaadho man xasib almusun xasa lfunuun baa laydhaha waa matni horta fanigaasoo dabdiso dee haddii sidii raggii hore ay yeeli jireen maad xifdidood xifdigiina faham raacisana way fiican tahay haddii kalena faham fiican aad u yeelato markaa wixii dambe asaaskii baad haysataayo wixii dambe faniga ahaa ee kusidaad kala aqrisatayna kii ayay dee noqonayaan si wixii lagu dildhisayay noqonayaan haddaan halkaa dariiqa lagu bilaabin oon mutuunta la dabdin oo fani kastaba dee markii kooban horta aanad hagaag uga dabdin markii dambena aanad diyaadsan ilaa dee heer kaba gaadhayso ood kitaab hadalku badan yahay oo aan masara un aad kuba bilowdo waxban dariiqii kaa lumayaayo wax markaa ma dabdin kartid bal markaa waxa weeye waa matnigana bal waxaan isku daynaa khaasatan dadka subaantaan leehay waa wax yaroo kooban waa wax ruuxa dariiq isagoo socda oo aqriyi karo weliba mar keliya bilaab maalinta darsiga la akriyo inu isku daya ruuxu bal inuu xifdiyo oo u qabto tan xifdigiina yaanu xifdi mujarada noqone bal faham raaco oo taas hadiyo goorna dee bal markan qiraacada deg dega ay u sheegaan ee culimo waaweyn noqdeen culimadii hore mooyaane riwaayo in u sheegaan iyo sunad mooye marka kale waxaa lagu dadaali jiray si inagaba lahaa dee cashar iyo cad waa la yaryaraysa inuu waxay say ay u xifdiyaan ay bay kooli jireen oo jaamica ibnu cabdilbar iyo jaamica kale uu leeyahay aljaamic liakhlaaq araawi oo ada jaamico kutubiyadna baabkan qayimkuba aho uu ninkay sunada wada dhinteen khabid xaafidkaasi leeyahay na xaafid almashriq na xaafid almaghrib iyo waxyaalahi noo soo noqliya nuquul balasiya raggan xufaada ahaa ay xifdiga kuba gaadheenoo waxaa kuba sugan ibnu curay oo kale inuu yihi kuntu asmacu min ayuba khamsata axaadiisa waida araada an yuxadisanii biakara min dalik lam argabhu ama lam uridhu waxaan ayub kaga maqli jiray ayub kaga maqli jiray san xadiis waa ismaaciil ibnu colayaa leh hadduu doono inuu intaa igaba badiyo maan dooni jirin oo anaa ragbaba u lahayno muxuu doonayaa intan inuu fahmo xifdiyo dabdiyo oo kale waxaa kaloo kuba sugan kutubtaas sufyaan iyo oo kaba soo noqinay inu yihi kuntu aati lacmasha wamansuuran fa asmacu arbacata axaadiisa khamsata axaadiisa uma ansarif karaahata an taksira watafallas macnaa mansuur iyo acmad siibaan u imanayo waxaan kaga maqlayay afar xadiis shan xadiisa waan iskaga tegayay anigoo ka baqanaya inta igu badnaatay inay kaba baxsato waxba kaba fahmin marartu laadris cibaaradeeni ay odhanayeen ba ashcari kaba soo naqliyeen yihi kuntu aati qataata fa asmacu minhu xadiisayn uma yaqulu aziiduka fa aqulu la macnaa qataada ma imanayo laba xadiis baan kaga maqlayo markaasu odhanaya ma ku kordhiyaayo mayban odhanayay wuxuun dee taasna ujeedadiisa kuwaas si ay uxifdiyaan horta una suganay waxay uga dabdiyaan oo dee zuhrina waxay kaba soo naqliyeen ala man daha man araada alcilma jumlatan man dalaba alcilma jumlatan faatahu jumla inama yudriku lcilmu yudraku lcilmu xadiisun xadiisaan oo cilmiga waxaa lagu gaadhaa xadiis iyo laba xadiis iyo waa cilmigii la doonaya in la dabdiyo la fahmo la sugo ee macaaga noqdo wakti kastaba ee noqon maalinta dhamaysto qarabkoodna muhim gaayada kitaabka gaadhe faham iyo dabdi buu ahaa macmariyana taas baa kuwa sugan aqwaalo bal marka waxa weeye aan u cinaayoono horta mutunta inaan dabdino fahmno khaasatan dadka dee awooda lehee markaas kolley wixii loo jeesta waa la karayaa subaanti inay isku dayaan bal xifki laakiin faham laba socdo taas ay iskuba dayaan oo bal wixii la fahmo berihii horena waxaa jiri jirto kolley uslub dee soomaali ahayd wax wada raacasho la idhaayo marka kitaabkii laga baxo majmuucaad loo raacan jiray maanta kolley iyada dee uslubkii iyo dariiqadii iyo wax lagu akrisan jirayna maba jirto lama garanayo way nagaba luntay arrin kalena way jirtaayo oo dadku dad dee mutafariqiin oo meel wada joogo o masjid wada joogo taas bay ahayd oo hawshoodu taa tahay imaka hawlihiiba badan oo nin shaqaynayo iyo nin ardaya iyo nin waxo cid isu iman kartaa ma jirto laakiin haddana waxaa muhim ruux hadduu de bal saaxib kale yeyeeso oo mudaakeradii ahlu cilmigii bal hab ay kuba mudaakaroon jireen or cilmiga ay ku badin jireen aan isku yarbayno taasi maxay ahayd waktiyay kulmayeen xadiiskii hadday xifdi tahay haddii kale ama culumtii kale wax mudaakaro la ilahay kaba cabiri jireen bay laba iman jireen iyagoo kaba soo almudaakara maca nafsina way jirtay almudaakara maca algayr maca alaasxaab kol kolna almudaakara dee maca alaqraan iyo ciddii kale culamada laba kulmayeen in dadku wada akrisanayna laakiin hababkoodii maxaa kaba mid ahaa iyagoo wixii axaadiis ahaa ama cilmi ahaaye dee markaa maqleen ama waktiya ay maqleen isweydiiyo oo isxusuusiyo oo ama xagga axaadiis oo kale ninba abwaabtaabay isticmaali jireen matalan baabu bahaaray odhan jireen maxaa axaadiisii aan dee kaba dhiganay ama aad kaba maqashay oo waa la xusuusanaya kitaabkii waa u laaban yahay baabkii bay sheegayeen wixii ay maqleen oo kale markaas ama saasay kuba wadayeen kolkol xadiiskii baan sheegayaa oo sanadkiisii baa keenaya ama sanadkii baa xadiiskii sii kala keenaya bal marka habba aan iskuba yardegi karno way ruuxa ama macnabta ama ruux keliya oo waktiga intay kulmaan oo kale bal xadiis baad akrisanaysa iminka buluq baaba inoo socda baab isaarat najaasaba inoogu dambaysa oo kale marka horta casarkii si fiican loo akriyo loo dabdiyo kitaabkii loogala dabdiyo iyadoo kitaabkii layskuba laabo arrintu siay fahm unoqoto siay dabdi unoqoto laysa weydiyo ruuxu uu naftiisii xusuusto wixii axaadiisa xataa ayaama xafsiid ee laakiin uu fahmo wixii kuma jiray iyo xadiiskaas muxuu kala darajadiisii iyo ciddii warisay iyo haddana wixii bal madmuunkiisa ha kulanto iyo masaa'ibtii lagaba qaadanayay haddii kaas oo kale isweydiin ay u noqoto waxaa la arkaa saacadda ay taa ka wada hadlayaan ee wixii ay ama wada xifsiyayaan saasoo kale ay ku wada fahmayaan istidkaarka ay laba imanayaan inuu saacaad badan oo duruus ay dhegaystaan ama ay istamariya noqdeen bal aduu qaradkiiaan inaga noqon laqbada in la dabdiyo waayo beri handama saasay noqotay hamigu inuu noqdo gaayada kitaabka hamigu waan akristay kitaabkii ayaama laguma dhameeyo arrintan ay noqoto ruux laqbada inuu cinaayado laqbana macno ma laha laqbada ruux waa baran karaa laakin waa sahamkii iyo dabdigi iyo itqaansi bal kaas bay kolina markaa laba cisaa bay tahay abyadu ma banaan bo dee si aan u yar fahamno bal dadka badinayana aan wakti usiino waa markaa afar bayt shan bayt kaba badinayno weliba meelo qaarkood de hadduu hadalku yar koorno way kaba yaraanaysahay aan isku yar dayno bal ruuxa inuu naftiisi ama cid kaloo saaxiba uu la yar raacdo ay markaa habkaa kalena isticmaalaan marka casharkii iskaba laabaan bal wixii isweydiiyaan hadday noqoto de cid fani kastaba taas waa mudaakaradaas waa hab ay la iman jireen culimadii hore kolkol say ufadhiyaan dee cishaa cishaayinkay fadhiisaan subax loogu aadaami jiray si ay taa uba wadaan iyagoon markaa xataa kutubtii hore ool ee laakiin fahamkoodii iyo dardigoodii iyo istaankoodii waxay adeegsanayaan ay ku mudaakaroonayaan ay tahay naadinku wuxu uhi raximah llahu tacaala abda-u bilxamdi musaliyan calى muxammadin khayri nabiyin ursila wlii min aqsaami alxadiidi cidda wa kulu waaxidin ataa waxadda abda-u waan bilaabayaa bilxamdi xamdi aad ilaahay ku xamdiyo ma sheegine laakiin dee waa wax macluumo ilaah baa leh xamdi ilaah baana kuga xamdiyayaayo mahadin iyo ammaan iyo xamdi aan rabbi ku xamdiyayaan ku bilaabayaa nadmigaygan iyo kitaabkaygan musaliyan xaalan ahay mid ku saliyaya calaa muxammadin muxamed aan ku saliyayo anigoo nebi muxamed kuga saliyaya muxamedkaas oo ahaa khayri nebiyin nebikii ugu khayr badnaa nebigaasoo ursila la diray kolley waktigii nubuwada iyo risaaladii buu israaciyey axaadiista qaarna waabatin xadiiskii ducadan dee markaa ruuxu seexanayo kuba timee saxiixayn ee bara ibnu caazib warinayay wabinabiyika aladii arsalta oo labadii wasba ay ku kulmaayeen bal maruu doonay markuu dabdinayu yihi wabirasuulika aladii arsalta rasuulku waa u diiday u dhimay lado binabiyika aladii arsalta bal haddaba nebikii ugu khayr badnaa ahaa nebigaasoo ursila alifani waa alif kale xaggan rawiga iyo nadmiga kaba timo alif alidlaaq ay yidhaahaan waxa weeyaan aliftu maaha alif tasniya ma jirta waa ficilku ursila un weeye waxa keenaya nadmigan baa kan keenay ama kaafiyada xarafkeedan adigu bal markaas waxay alif alidlaaq ay kuba magacaabaan xaggan abda-u waan bilaabayaa oo waxaan ku bilaabayaa manduumadaydan nadmigan aan doonayo inaan nadmiyo cilmiga xadiiska bilxamdi xamdi aan rabbi ku xamdiyayo ku aanma ismahadinayo isagoo ku ammaanayo ee waxa weeyaan kamaalkiisi mudlaqa ahaan musaliyan xaalan ahay mid ku saliyaya calaa muxammadin muxamed aan ku saliyayo muxamedkii khayri nabiyin nebikii ugu khayr badnaaha nebigaasoo ursila la diro de adigu bal manduumadiisi xamdigiyo salaadiibu ku bilaabay waa suurtagal waayo ma taalo halkani inuu naadimku dee af ahaana bisinkii uu laba yimi oo bilowga halkani badi bati iyo bisinku uu kaba horeeyey dee mana nadmisa saadiriyo ay bisinka u nadmiyeen inta badanna adigu waa suurtagal inaan dee laba imanna adigu horta qoraal ahaan kula imanna waa suurtagale bal waxaan ku bilaabayaa xamdi anigoo rasuulka uba saleeya marka wuxu uhi wadiitani ishaaraduna bal haddii dee qaaliban ruuxu marku ama de asal ahaanba wax uu doonayo inuu ama alifo ama wax horta waxa ka horeysa nadnintii ama qoraalkii ee khudadii uu ku soconayay iyo macluumaadkii uu islahaa sheeg oo uu soo xaadirsado u urursan baa jirta haddii aanay dee dihni ahaan ugu urursan dihni ahaan ugu urursan oo waxaan imaha dee ertisaal uu iskalaba imanayo isagoon taasi jirin marka bal haddii ay labadan bayd ay ka horeeyeen manduumada inteeda kaloo dee sida daahirka ah uu kuba bilaabay waxaan u ishaarayaa ishaaradu inta badan waxa waa kale wax maxsuusa in la ishaaro wax dee la arkayo ama maxsuusa farta in laguma fiiqo waxna waa wax macno ah oo wax muuqda maaha laakiin markuu dee wixii xaadirsaday ee wax agtiisa dinigiisa ku diyaara ay ahaayeen ayuu kaba dhigay wax maxsuus oo kaleo ishaaradu markaa waxay unoqonaysaa oo wax dinigiisa kuba sugan ee macluumaadkuu doonayay inuu nadmigan inoogu soo gudbiyo taasba wey haddii laba yidhaaho inta kaluu dejiyo tan marka dambe uu raaciyeyna iyada dee ishaaradu wax maxsuusay noqon ba walow bacdigood qoreenka meelahaan kala hadla ama dee uma jeedo faniganun iyo kitaabkan ee markay dee ishaarada caynkan iyo waxyaalaha alfaada ah aydhahaan laftiga kol hadii la yidhiba waa go-ayo markaa dee maxsuus maayo kolle waxay noqonaysaa ishaaradu wax macnawiya laakiin dee qaaliba waa wax qoran oo waa dhici karta wax maxsuusa inay noqoto wadiitani macnaha bal waa ishaara ilaa maa fii dihni ee uu de urursaday uu noo soo gudbinayo imaka manduumadan macnaheedii ah ciddatun tiro weeye waa wax adigu bal markaa tiro cadad weeye min aqsaami alxadiisi xadiiska qaybihiisii kamid ah waa tiro xadiiska qaybihiisii kamid ah horta xadiiska guud ahaan labay u kala saaraano alxadiisu cilmu lxadiisi riwaayatan iyo cilmu lxadiisi diraaya cilmu xadiisi diraayana waa cilmigan musalaxana laba yidhaaho waa cilmigan mawduuciisu yahay ruuxan wax warinaye iyo waxa la warinayey macnaha iyadoo weliba jaaninka laga eegaya ay tahay xagga aqbalka la aqbalayo ama raawiga ha noqdo ama marwiye ama celinta la celinayo waa cilmu musalax mawduuciisuna waa taa waa cilmigan laga baxseeyo lagaga hadlayo raawiga iyo axwaashiisa lagaga hadlayo xadiidka iyo axwaashiisan keenaysa ama qabuul ama qabuul la-aan taas baa cilmu xadiisi diraaya laydhaah cilmi markaa faa'iidadiisa weyne ama maqsuudka laga leeyahayna waa in la garto wixii la aqbalayay iyo wixii aan la aqbalayn la kala sooco xadiiskii maqbuulka iyo xadiiskaan maqbuulka ahayn taas weeye waa dee faa'iidata ugu muhiimsan ama cilmu xadiisi riwaayatan waa cilmigan lagu baxsayayo rasuulka ilaahay hadalkiisii wuxuu yihi wuxuu sameeyey wixii uu sugay aqwaasha rasuulka iyo afcaashiisa iyo taqribaadkiisa mawduuciisa iyo waxa laga hadlayo waa cilmigan kutubta axaadiisaynu akrisanayna inoogaba sugan taasna cilmu xadiisi riwaayatan baa la yidhaha mid markaas mawduuciisa ah ama wuxuu ka hadlayaa raawiga iyo axwaashiisa oo ruwaadii baa laga hadli koodii la aqbaliyey shuruudii lagu aqbalayey kii la celinayey wixii celintiisa keenay axaadiistii baa laga hadlayaa bal kii dee isagu markaa ama la xujaysanayey ama lagu camal falaye la aqbalayo dee sifaatka uu leeyahay ka isagu la celinayo dee sifaatka sababteed looga celinayo umuuraadkaa laga hadlaya waa musalax ama diraaya waana kan ay kuba tacalluqsan tahay bariyo qaarkoodna marka cilmu xadiis la idlaaqa waxay odhan jireen kaasu kuba dhacaa walow dee malaa waqtiga cilmigu badnaa ee aadna loogu cinaayonayay ahayd ee markan uu iska dee uu noqday shay dee uu shibha macduumba ah waxaa la de insiraafku cilmi xadiisa marka la yidhaha kan kale ayuu kuba dhacaya laakiin hadiyo goorka tutii bay odhan jireen marka la idlaaqo kaasaa loo jeedaa oo uu kuba dhacaayo laakiin taasi waa biictibaari maa fii zamaanihim taas ayuun bay ahayd bal imika ka laga hadlayaana waa kaa mustalaxaan haddaba wuxu uhi waa ciddatun waa tiro ama cadad de cadadkaasi marka la eego haddaan anwaacda eegno waa ka sudumeeyo ayuu inoo gaadhsiin doonaa min aqsaami lxadiisi xadiiska qaybihiisii kamida horta qaybaha xadiiskana saddexun baabay uqaybiyaan oo de waa xadiida saxiixa iyo xadiid xasana iyo xadiida daciifa saddexaasay uqaybiyaan oo saddexaasu qaybihiisa guud ahaan noqdaa sheekhu laakiin markaa wuxuu gaba jeedaa waa qaybahaasaan sii kala baxbaxa noocyo yeeshaan oo daciifkii oo kale anwaac badan buu yeelanayaa barkood aan kitaabka ku arki doono dee markay qismada caqligaa wadaana ay cadad badan sheegaan walow inta ka magacaabani ay markaa ay aada uga imaanta intaas saxiixii waa la waa la qaybiyaa xasankii waa la qaybiyaa markaa waa anwaac hoos gelaysa saddexdan qaybood ee waaweyn si uga jeedaana taa weeye ama iyada qaybuhu waxa weeye waxa kama bataan dee saddexaas weya walakaruuna qasamuu kula sunan ilaa saxiixin wa daciifin waxasan halfiyada suyuudi oo kale hadalka bayka naftiisa wax ku dhow waxa laha ciraaqi oo la arko dee adigu dee istimdaado waa jiraayo wa ahlu hada shani qasamuu markaa hadihi sunan ilaa saxiixin wa daciifin waxasan cibaaradiisi bal marka waxa weeye cibaarada kala dunaayeen midna wuxuu ka dhigay alxadiiska o dhan midna intoodii badnayd oo inta badanna qolooyin aan saxiixa iyo xasanka kala soocin baa jira kol hadday wada maqbuul yihiin ee wada xujaysanayo israaciya oo marka xadiiskii laba unu qaybiyo saxiix iyo daciif uga qaybiya oo dee markaa kutubtan xataa de imaka saxiix iyo daciif albaani ukala saaro oo kale dee saxiix iyo xasan bay kulansanaysaa oo saxiix abi daawud kama dhigna abi daawud saxiixiisun saxiixu jaamicna saxiixiisun xasan iyo saxiixbo adigu waa isticmaal ahaan ama waa socdu taa laguma socday oo kale oo labuba u kala saareen bal haddaba waxa kale badan ee aan arki doono ama dee kitaabka inta ku sugana ka badani waa qaybo hoos gelaya saddexdaa qaybood ee waaweyn bal marka arsaanta marka u wadaa waa bimacna alanwaac imaka halkan wadaysani ciddatun tiro weeye macnaa cadad weeye min aqsaam alxadiisi xadiiska qaybihiisii kamida wa kullu waaxidin mid kasta oo qaybaha ama anwaacdaa ka midi ataa ay fi nadmi wey ataa waa yimi oo wuu imanayaa weyo wuu inoo iman fi nadmi nadmigan ayuu kuba imanayaa waxaddahu wa maca xaddihi xaddiisii iyaday laba socoto xaddu shay waa waxa shayga ka sooca kayrkii waa tacriifkiisii kulliga dee waxay shardiyaan xuduudda iyo qaybaheeda iyo ka hadalkeedu waa cilmi ay manhajkaba waxay manhaj kaba qaateen dee usul ha badsadeen meelaha kalena ha kuba sugnaadeen markay tacriifinayaane laakiin xagga ilaaha waa inuu jaamic noqdo maanicah waa markuu xag dhan yahay oo macnuhu waxa weeyaan waxaan la xadaynayo qaydihii uu lahaa horta waa inaanu waxba ka tegayno wada kulansanayo waxa weeyaan welibana oo markaas isaga qaydihiisi aanay wax ka baxayn oo maanicna uu yo wax kaloo iyagii kaba mid ahayn dee inay cibaaradan cibaaro fafooda intay tahay wax kala soo geli karaan oo wixii la xadaynaya ahayna meesha ay jirto qaydihiisina uu kulansanayo wax kale oo dee aanay waxba ka baxayn wax kaloo isaga kamid ahayn waxaan maxduudkiina aanu soo gelin markaasay mudalib mucakisana yidhaahaan jaamic maanicana waa xadda markay sheegayaan waana xadda dee saxiixa ah wixii kale xad naaqisay noqon bal marka waxa weeye wuxuu leeyahay markaa inay hadalkii ma badinayo waana kitaab kooban oo bidaayo loogu talagalaye qaybaha uu kitaabka ku sheegi doono mid kasta markuu magaciisa sheego tacriifkiisii ka soocayo kuwa kale lagu garanayay ayuu sheegi doonaa waa inta badan waayo balkood tacriifkii dhabtaa ma sheegin misaal uu dhigtay unbuu kaga saabsanay tacriifkii oo markuu mucancanka ka hadlayo mucancanunka can saciidin alkarabuus waa misaaluun ee maaha tacriif wixii maaha tacriifkiisii oo markaa misaalkiisii buu kaga saabsamay taa xaddiisii ama tacriifkiisii laakiin aqlabkooda waa inoo tacriifin doonaa uu inoo xadayn doonaa wuxuu la iman doonaa waxay markaa lagaga garto lagaga sooco kuwii kale lagaga sooco marka xaddu waa taas waanay nasbisan tahay oo kullu waaxidin mid kasta oo qaybaha kitaabka ku iman doonaa kamidi ataa waa yimi oo macnaa u iman weeyaanoo nadmigan buu ku imanayaa waxaddahu wamaca xaddihi iyadoo xaddiisa ay la socoto tacriifkiisii uu wato wixii ka soocayay kuwa kale ay laba socdaan ee tacriifkiisa ahaa taas buuri bal awaluha صaxiixu wahuwa matasal isnaaduhu walam yashid ama yashid aw yucal yarwihi cadlun daabidun can mislihi muctamadun fii dabdihi wa naqlihi bal aqsaamtii waxaa midanta waaweyned waa صaxiix iyo xasan iyo daciif de waxa ugu mudane ugu horeeyaane loogu horeysiyaano waa saxiixii isagii buu halkan inoogaba bilaabaya waxyaalaha kalen arki doona waa anwaac kuwanun hoos imanaysa taas bay noqon ama ka wada dhaxaysa uunoo wada mid kastaba lagu sifayn karo ama dadkood u khaasa taas awaluhaa markaa wuxuu hi haddaba aqsaamtaasii ugu horeeyey asaxiixu waa ka saxiixa xadiidka saxiixa weeye waa xadiidka guud ahaan marka la eego afraadda qaarkood waa isku khilaafayaan oo talow shardigii ma la helay mise lama helin baa imanaysa laakiin inuu dee xadiidka shuruuddaa kulansaday uu yahay ka saxiixa guud ahaan waa waxay iskuba waafaqsan yihiin dee intoodii badnayd ay isla meel dhigeen taas weeye ka imika uu ujeeda waa saxiix lidaati awaluhaa ka ugu horeeya asaxiixu saxiixi weeye saxiixi muxuu yahay isagaa inoo tacriifinaya ama shuruuddii iyo wixii u lahaa inoo sheegayo wuxuui wahuwa xadiidka saxiixi ihi ma xadiis weeye itasala uu xidhiilay isnaaduhu isnaadkiisa uu xidhiilay walam yashud ama yashid shada yashud iyo shada yashid labadaba marka aan shaadoobin aw yucal ay walam yucalla aan la cilayn oo cilla aani gelin laqaan saraacinaya kaasoo yarwiihi uu warinayo cadlun ruux cadaalad ay ku sifoobay oo cadli uu warin cabdigaasoo daabidun daabida ruux wax qabato xifdi iyo dabdi leh ama dabdi sadir ha noqo ama dabdi kitaabe adigu wax dabdiyo axaadiisa dabdinaya uu warinayo welibana can mislihi mid isaga lamid oo isna dee cadli ah daabidna ah kaba warinayo ilaa dee sanad kasta kuba dhammaanayo daabidkaasoo muctamadun mid la ictimaadsado ah kalay baydkii shuruudii way dhan tahay de intaa hore kuba dhante laakiin mid loogu kalsoon yahay la ictimaadsanayo oo loo ictimaadsanayo fii dabdihi lagu kalsoon yahay dabdigiisa la ictimaadsan oo dabdigiisii bal markaa haday dee dabdi dhaab ay tahay iyo wa naqlihi warintiisa oo wixii bal waxa weeyaan naqlinayo ama kitaabkiisa kaba soo naqlinayo kaba warinayo ruux lagu kalsoon yahay oo layskuba haleeyo adigu la ictimaadsanayaan bal halkan xadiiskii saxiixa ahaa ayuu inoogaba sheegay waxaana marka noogu sudla qabada waan ku laabi doonaa balse laqda loo dabdiya laakiin fahamku maqsidku fahma inoo noqdo dabdin dhabana aan dabdino waxa weeyaan waxa uu yahay xadiidka saxiixa shan shardi buu imika u sheegay oo xadiidka saxiixi waa xadiidka shan shardi laga helo saxiix halkana waa saxiix lidaati ama saxiix ligayri hadduu yahay iyada taas waa kalan kale waa xadiidkii saxiixa ahaa ee marka laydhaa saxiixna uu kuba dhacaye sixadu ay xaggiisa ka timi ee wax kaloo xoogeeyey aanay ugaba iman sixadu ayuu kan shardiyay markaa shanta hore shantii muxuu yidhi xadiidkaas sanadkiisa waa inu xidhiidho bal hadda waxbaynu kaladaan bidaayo kuba suganay ma kala farqayne sanad iyo isnaadi macnaa haddii la yidhaha waa sanad iyo haddii la yidhaha waa isnaad iyo haddii la yidhaha waa ruwaadi iyo haddii la yidhaha rijaashii xadiiskoodee rag un loogama jeedo ruwaad baa looga jeedaa dumarna way gelayaani intaba waxaa looga jeedaa uun dadkan kala warinaya xadiiskii e midba mid uu ka maqlaye kasoo gudbinayo bal masalan haddaan bukhaari oo kale xadiidka soo qaadano bukhaari rasuulkii lama kulmin salawaat ullahi wasalaamu caleyh saxaabadiisii ridwaan ullahi tacaala caleyhimna lama kulmin oo taasna lama kulmin taabiciintiina lama kulmin iyagana ridwaan ullahi tacaala caleyhim shaqadiisa ragga ugu waaweynaa waa rag aan badnayno waa kuwa akaabirta shaqadiisa oo wixi taabiciinta lala kulmay waa rag ugu waaweyn shaqadiisa dabaqada koobaada waliba ma badna axaadiista uu taa dariiqooda sida uu kuba wariyo taabici isaga sheekiisa uu taabici ka warinaya taabicina saxaabi ka warinayana waa axaadiis kooban ee ragga badankoodu dee isagu wax kaba qaatay waa dadka atbaacu taabiciin iyaguna lasii kulmay bay ahaayeen markaa taasi waxa wey xadiiskii kol hadii aanu rasuulkii la kulmin saxaabadiiba dee rasuulkii kamau maqlin oo cid baa udhaxaysa cidan haddaba xadiiska markuu isagu warinayo ilaa rasuulkii dadkan udhaxeeye midba mid kaba wariyey waa sheekiisii laga bilaabo sheekiisa sheekiisii uu kuba xigo isaga kii kale kuba xigo saxaabigii la gaadhayo rasuulki kaas ayaa sanadna lagu magacaaba isnaadna lagu maga waayo tasriif kol wax layeel kale farqaa tasriifta maanta uma jeedno maanta isnaadna waa lagu idlaaqa sanadna waa lagu idlaaqa waayo kol kol bay kala farqiyeen kolna midka kaleba kale halkiisay dhigaan rijaasha xadiisiyo ruwaadiisiyo iyagun bay noqon silsiladii taasun bay noqon macnuu markaa waxa weeyaan xadiiskan sanadkiisu waa inuu xidhiidho waxay tahay dadkii ka xadiiskan warinayey ee kala warinayay dhammaan waa inay wada joogaan oo cidaanay ka maqlahayn mid kastaaba ninkii uu ka maqlay xadiiska sin la hayo oo ay sogtay ilaa rasuulka ilaahay aan kaba gaadhayno ruux meeshaas ka dhacay aanu jirin taas baa itisaalu sanad la yidhaaha oo masalan bukhaari markuu sheekhiisii uu ka maqlay xadiiskii joogo sheekaasna ninkii kale uu kaba maqlay uu joogo ninkaasi haddii uu isna kii kale u kaba sii maqlay taasna kii kale u kaba sii maqlay ilaa u dee saxaabigii aan gaadhayn oo rasuulka ilaahay isagana kaba maqlay bal markaa adigu saxaabigii aan gaadhayn isaga maraasil saxaabika kale baro ma keenayse waxay noqonaysaa sanadkaasi waa xidhiidhsan yahay laakiin haddii ruux meeshii ka baxay oo uu ka maqan yahay oo laba ruux ay isku xigaan oo midkoodka kale aanu ka maqlin xadiiskan sanadki ma xidhiidhin markaa shardiga koowaad horta waa inay silsila dadka ay wada joogaan oo xadiiska sanadkiisi uu saxan yahay oo uu xidhiidhsan yahay oo la wada hayo ciddii xadiiskan warinaysay taas waa mid waa shardigii koobaad shardiga labaad ee uu inoo dhigtay waxa weeye waa inaanu shaad noqon shaadku kitaabku meel kale haddii a laydhaha inoogu iman doonaa laakiin say ku tacriifiyaan waxa weeyaan waa raawigu oo dee hadda lagu kalsoonaa weeye maaha raawi daciif oo marka horeba dacafgiisa looga tegay maaha waa raawigii dee isaga maqbuulka ahaa rijaala saxiixa ma xasan noqonayay oo ku khilaafa cid ka mudan isaga xadiidkii oo mukhaalafat raawi liman huwa awsaqu minhu ama liman huwa awlaa minhu ayay suluud riwaayadiisi yihahd masalan xadiis baa la warinayaa nin ruwaadiisii kamida ayaa raggiina waa rag dee cuduul ah oo dabdiba leh laakiin nin ruwaadiisii kamida ayaa xadiidka sidii u warinayey iyo sidii dadka kale ay kuba wariyeen ay kala duwan yihin oo iskhilaafsan yihin haddii aan isu daynta raawigii maqbuulka ah oo cid ka mudan kuba khilaafa haddaba suluudkaasi waa inaanu gelin taas aw al aan la cilayn oo tana waa wax adigu xadiiskii waxyeelaya sixadiisii dhaawacaya oo cilaha ciladna way noo dambaysaaye waa inaana kuba iman had iyo goor ciladu waxay ku timaadaa dadka lagu kalsan yahay axaadiistooda oo inde markaas waa bashar baa la yahayo kol ilow bay ugaba iman oo kol wahan iyo qalab ka dhacayo ismoodsiin bay ugaba imani waxa weyaan waa inta badan waa axaadiistan daahirkooda uu yahay kuwa la aqbalayo ayaa marka la tatabuco lagu ogaadaa wax xadiidka aqbalkiisii manciyaya bal qaybama waan arki doonaaye waa inaanay ku imanuun wax xadiiskii lagu cileeyo oo sixadiisii hor joogsadana waa inaanay dhicino yadna matniga iyo sanadkaba way gelaysaa waa la saddex shardi taas bal markaa waa shardiga hore muxuu yahay tisaalu sanad sanadku waa inuu xidhiidho cid aanay meeshii kaba bixin shardiga labaad waa cadamu shuduud waa inaanay shuduud gelin oo macnaha taas shardiga saddexaadna waa cadamu lcilla cilo xadiiska waxay yeelaysa cilladu waa inay qaadixo noqoto kolkol baana cilladu ay jirtaa laakiin aanay muasiro ahayn ee cillo qaadixi waa inuu wax dhaawacdo sixada xadiiska aqbalkiisa mancida inta badanna dee hadiyo goor wahan ruux kaba dhacay kaba imanaysaa bal taasi waa inaanay noqon maxaa uu inoo sheegay dadkii warinayaa lagu laadlayaa kuwan warinayeen markii hore nidhi waa inay wada joogaan bal horta asxaabtii rasuulka gees baan iskaba dhigaynaayo saxaabadu waa wada cuduul oo ilaah baa tacdiiliye subxaanahu watacaala bal markaa iyaga cadaaladoodii waxba ma baxteeno lama baadhayo dadkii aan iyaga ahayn ayaa maxaa loo baahan yahay sawigani waa inuu cadli noqdo cadaaladi ay u sugnaato cadaaladana waxay ka dhiganta horta ruuxaasi waa inuu muslim yahay waa inuu baaliq yahay marka l uu dad u gudbinayo weeye warinayo haddii marka hore uu baranayo isagoo baaliq ahayn wixii waa xisigi karaa bandin karaa beriga dambena waa laga warin karaaye laakiin waa marka hore marka dambe uu warinayo isaga cinda alcadaa baaliq waa ina caaqilna waa in yahay ruux waaladna waxba lagama qaadanayo waxna ma bandinaye weliba intaasu maaha intan waa awsaas iska caamee waa inuu fisqi ka nabadgaliyo wax fisqi keena fisiguna dee ruux hadduu dembi weyn kuba dhacayo onu ka toobad keenin dembi weyn kuba dhaco onu ka toobad keenin faasiq buu noqonaya ruuxaas kalsooni ma jirto lagu kalsoonaan karaa hadduu dembi yarbe laakiin uu caado ka dhigto joogto oo fisqiga waxay dhahaa badee waa irtikaabu kabiira aw israarun calaa sagiira ama sagiira la daa'ima ayuu joogto ula imanaya waayo laa sagiirata maca israar oo iyadiiba kabiire isu rogaysa aanisunin adigu bal waa inuu fisqina ka nabad galo fisqigu waxyaalahaasi kala yimaada weliba waxay raaciyaan waxyaalaha ruuxa sharaftiisa dhaawacaya ee muru'adiisa waxyeelaya taasna waa inuu ka badbaado muru'adana waxaabay ku tacriifiyaan takhaluq lmari bikhuliq amhaali waa wax isbedbedela wax qarniyadun isbedelaya isla bedela manaadiqda lagu kala nooliya isla bedele laakiin kolba dadka dee fiican ee isaga amsaashiisa dhaqanka fiican iyo uslu marka iyo akhlaaqda fiican ay leeyihiin iyo caadada fiican ay leeyihiin iyo waxyaalaha caynkaasa ruuxu waa inuu ku sifoobo oo dee kaa ilaaliyo markaa kollay taasi baa mid dee caama shahadaduna waa eegaano culimada kutubta fiqiga abwaab shahaadaad bay kala hadlaan kolkood dee waxyaalo badan bay sheegaano majliskan oo kale la fadhiyo nin dee cagaagaad u fadhiisan lafta kala bixiy o kale ka dhigaan mura inaanitaasa ina muraada tabinaysa oo kale shaadida oo kale muwaafaqaadkiisa oo kale wuxuu kaba dhiga dee wax isyar bedelayay wadankoodi isagu reer oraba ahayno ambelis buu ahaayo dee ninku haddii uu isagoon cumamadi saarneen ninkii ahlu cilmiga ahay un koofiyad gasanayn uu suuqyada iska socday iyaga agtooda wax dhibaataa may jirin oo layskuma qoonsanahayn oo dadkana cadadoodii iyo dhaqankoodii taasi wax ay markaas uga dunayd may jirin laakin wuxu haddii sharqiga loo soo kaco sharqal dee islaamka lasoo gaadho oo kale iyada dee arrintooda waxay ahayd madaxa qarinteeda oo kale oo agtooda muru ay ahayd oo ruuxii dee ahlucilmiga saa dariiqyada kuwa marayay waa nin marka wax dee ahlucilmigu qoonsadaan ama dadkiiba ay qoonsadaan laba yimi oo muruucadii jerinaysa calaa kulli xaalin waa umuuro isbedbedeli karto kol xirfadiisay kaba iman kartahay usluubka u dhaqmaya kaba iman kartahayo de waxaabay ku daraan meel aan suuqa oo kale nin aan suuqahan dadkaa suuqa ka shaqaysiya waxyaalaha aan ahayn oo kale oo de waa nin markaa lagu arkaa la qoonsanay hadduu suuqa wax ku cuncun oo kale waa muraadii dhaawacay yidhahdan daana gayri suuqi oo kale bal waa umuuro laakiin horta waa inuu ruuxu sharaftiisan iyo dhaqanka fiican ee dadka ay leeyihin iyo akhlaaqdiina ilaalinayo nin dhowrayo waa inuu yahayo taas bay caddi kaba dhigaan haddaba ruuxa xadiiska warinaya waa inuu cadaaladaasi ay usugnaatay shardiga ugu dambeeya waa inuu wax qabasho leeyahay baadilaya anaa darsigii waa la imanaya waa la dhegeysanaya ruux mugafala oo waxaan la leeyahiba aan dee fahmin qaban waa inaanu ahayn ruux ilow badan oo marka uu ka baxa meeshii haba qabta marka hore wixii iskala iloobayo siisi aan hayn kuma warinayana waa inaanu ahayn waa inuu dabdi fiican leeyahay dabdiguna dabdi laabuu noqon karaayo wixii waa inuu siisi u xafido laabta xifdisnaado mar alla marka uu doono inuu sheegano siisi u sheegi karayo waa dabdi laabeed inuu dabdi kitaab leeyo dee qoraal uu adeegsado yaanu kan xifdiymo laakiin intuu tiisiyo dabdiyo haddana markuu qoray dabadeed kitaabkii sheekiisi ku saxdo si aanay dee kollay kitaabadan iyo waxaan qalad aanay ugaba dhicin uu saxdo dabadeedna uu agtiisa kuba ilaaliyo ilaa dadkii kale kaba gudbinayo waa dabdi kitaabo iyaduna halkan dabdi bay noqonaysaa oo shardigu maaha inuu ninku xaafid yahay korka wixii ka hayo laakiin wixii waa dee wax in si loogu kalsoonaado waa inuu ama laab ahaan ku xafdisan yahay ama kitaab ahaan waa inuu ku xifdiyo ku dabdiyo ku saxdo kuna ilaaliyo bal markaa waa taas oo marka shuruudaa tartaa la helo raawiga xadiidka uu ninkaa cadaalada ay usugnaatan yahay dabdigaasna leeyahay mana aha raawi keliya waa ruwaadii oo dhan dadka ay waktigaa ku wada sifoodaan cidna aanay kaba maqnayn oo kala go meeshii aanu dhicin haddana ruuxu isagoo baadida wixii wariyey ayaa si uu ku wariyey siay dadkii kale ku wariyeen iskhilaafayaan ma shuduudka waa wuxuu kaba imanaya aan dee mukhaalafadaasna xadiiskii aanay kuba iman shuduudka ku keenta cilo kale oo dee wahm raawi iyo waxyaalo kaba dhacay ama xadiis xadiis kale ha noqoto ama xadiis asalkiisu ahaa mawquufo marfuucu kaba dhigo dadkii kale ay ku khilaafsan yihin ha noqoto waxyaalo yimaada ayaa jirta cilada ay kuba timaadee cilan aan egelin marka shuruuddaa laga helo xadiiskii waa xadiiskaa la odhanayo saxiix la odhanayo baltaa weye bal labadan kuloo laabmaya waxoogaa yaroo dee waxyaalihii kaba ratimayana markaasaan sheegi kale casharkuna waa intan ku kaabsanayne awaluhaa aqsaamta hadaba ka ugu horeeya asaxiixu waa xadiidkii saxiixa ahaa wa huwa saxiixuna maktasalafuu xidhiidhay weeye isnaaduhu isnaadkiisa uu xidhiidhay oo ruwaadii mid kasta ou dee kan kas kuxiga uu kaba maqlay xadiiskii ka warinayo cid aanay meesha ka bixin oonay kaba dhicin walam yashida ama yashudda aan shaadoobin oo dee raawigiisani cid ka awleysan ka mudan aanu ku khilaafin xadiis kastee loo warinayo mukhaalafo aan laysu geyn karahayn aw yucalla amase aan la cilayn walam yucalla de aan la cilayn oo cillo qaajaxa ah oo xadiidka dhaawacaysa sixadiisa hor joogsanaysa taas aan laguba cilayn oo xadiis xadiiskaasoo yarwihi uu warinayo marka cadlun ruux cadaaladi ay u sugnaatay cadlina asalkiisa hore waa masar wax lagu sifeeyo sidaa daraaddeed rag iyo dumar iyo mufrad iyo musane iyo tabac laftigan baa ku wada dhacaya de kolkal waa tan cuduul iyo waxyaala la jamciya laakin tan oo waayo marka dee masaadirta wax lagu sifeeyo daabidun daabid oo wax qabasho lahoo dee wax dabdinaya dabdigaasi ama dabdi sadri ha noqdo ama dabdi kitaab ha noqdo kaasoo can mislihi maaha un raawi keliya loogama jeedo iyadoo sanadka intiisii badnayd ay wada fiicayn haddii nin keliya soo galo wasfigaan lahayd xadiiskii dee markaa ma noqonayo saxiix ee mid isaga lamida ilaa u ka dhamaanaya de markaa xadiiskii saxadigii laga gaadhayo mid lamida inuu kaba warinayo maxay kula mida waa cadligan uu ku sifoobay iyo dabdigan uu kuba sifoobay kaasoo muctamadun mid la ictimaadsanayaa lagu kalsoon yahay laysku hadlaynayo fi dabdihi dabdigiisa uu laab ahaan wax ku dabdiyey iyo naqlihi warintiisa hadduu kitaabba wax kaba soo naqlinayo laba ictimaadsanaya bal xadiidkii saxiixa ahaa ee asaxiix lidaatihi shuruudan ayuu leeyahay xadiiskii haddii shuruuddaa laga helo saxiix buu noqon aimodna guud ahaa shuruudan way isla meel dhigeene laakiin axaadiistee kala duwanay sixadooda iskuba khilaafeen taasi waxay macnaheedu tahay maha shuruudda isku khilaafsan yihiin ee waxa weeye waxay kaba imanaysaa ee ashkhaasta gaarka ee xadiiskan warinaysa raawigan baa talow cadaala way wada la shardiyaye cadaaladii ma gaadhay heerkii la doonayey mise ma gaadhin oo kolkol bay dee nu arkaya heerkii la doonayay inaanu gaadhin midna inuu gaadhay oo kale xaggii siqanimada labada wasfineeg cadlun baabidun waxa isu geeya siqa oo ruuxa siqa la odhanaya waa ruux cadaalana ay u sugnaatay baabidna usugnaado haddii markaan xaafid u eegno xaafidkii kolkol isagoon cadaala u sugnaanin buu xaafid noqonaya rag xufaada oo xigtii heerkii uu sameeyey kaba gaadhon siqaad aan hayn baa jira riwaayadooda aan la qaadano kaaninkii cadaalada ka maqani lakin marka siqa la idhaha wasigan buu ino laba cadli iyo baabid wada jiro weeye haddii cadli un lagu gaabsado de in badanoo dadkii fiicfiicnaa kamida sadaxa unba kaba mida markaas ayaa haddana riwaayadooda loo celiyey xifdi la-aantooda looga tegay inaanay wax qabasho lahayn baa jira rag xufaad ahaayo bubaad ahaayo bal imaam axmed iyo dabaqadoodii ahaayo marka la eego xifdi heerkaa kaba gaarsan samin sulayman sadakuni laydhaah xaafid ahaa bal la yaab laho markaas laakiin sidiisa kale ayaad u toosan oo kutubtaba aan riwaayadiisa dee xadiis hadii lagu arkana xadiiskaas laga tegayo uu yahay baa jiro oo kale laakiin labadan israacooda siqanimadii ah xadiiskani aqbal uga keenaya haddaba kol kalla waxay isku qabanayaan ninkan iyo baabid maya mise maa ninkan heerkii waa gaadhay barkoodna waxay u muuqaantaa inaanu gaadhin oo tan bay khilaafku kaba imanayaaye maha shuruudda in laysku khilaafsan yahay shuruuddu waa mid ee waa marka tabdiiqi wixii la xukumayo ayay dee umuuro kale soo imanayan imaka sooba gelayaan haddaba bal shantaas shardi xadiiska marka laga helo waa xadiiskaa saxiix lidaatihi de xadiis kale hadduu saxiix yahayna waxa weeyaan bal haddaan dee xadiiska loo saxiixo caaridayo halkaa wax kaga yimaadaa jirin oo uu muxsan yahay waa xadiiskaa xujada ah ee la xujaysanayo wax kastaba loo xujaysanayo wax kasta baan leenahay umuurtii caqaaida kol hadduu sugnaaday umuurtii cibaadaadkii umuurtii akhlaaqdii guud ahaan ba xadiiskii saxiixa ee sugnaaday wax caaridaya aan jirin oo markaa xadiis kaloo ismade ka hor yimi oo isagii la darajo ka hor yimi aanu jirin waa xadiiska xujada ah bal markaa saxiixu taas weeye marka iyada xadiiska saxiixa kol hadduu saxiix noqdo dee kitaabkii uu kuba sugan yahay hadduu bukhaariiyo muslim kuba sugan yahayo hadduu ibnu maaja kuba sugan yahay ama kutubta macaajibta iyo mashikaadka iyo ajzaada uu kuba sugan yahay kol haddii shuruudii laga le waa xadiiska saxiixa sibaa loogu wada camal falaya laakiin maxaa jirta inay qaybiyaan oo kolkol maraatib ay u qaybiyaan maraatibtaas oo barkood dee toddobay uga qaybiyaan kalaamka kuma lahado xadiidka toddobay saxiixa u qaybiyaan oo ka ugu horeeya waxay kaba dhigeen xadiidkii bukhaari iyo muslim wariyeen ka ku xiga kii bukhaari weliy waa ka muttafaqun caleyhi kaba cabiraad haddana bukhaari wixii la gooni noqday haddana muslim waa saddexaasa israaciyeen haddana bal bukhaari iyo muslim shuruudoodii wixii buuxiye shuruudda waxaa looga jeeda ruwaadii ay wax kaba warin jireen xadiidka lagaba wariyo siday uga warin jireen loogaba wariyo kitaabka ayaana kuma sugnaanin haddana mid ahaan shardigii sida ay gaadhsiinayaan oo shardigii bukhaari shardigii muslim haddana aimada kale waxay saxiix yeeleen waxaan leenahay taqsiimka caynkaasi faa'iidadiisu waxay noqonaysaa haddii axaadiistii mucaarada ay ku timaado axaadiis aan u baahno tarjiix axaadiista saxiixa meesha ku kulantay shuruudiina way wada buuxiyeen laakiin macaanidoodii iyo waxyaalaha wixii ay faa'iideynayeen baa iska hor imanaysa kuma wada camal fali karno waxaan u baahannahay dee naasik iyo mansuuqna ma muuqato waxaan loo baahday in la kala horreysiiyo markaasaa sidan loo kala horreysiinaya marka aanay taasi jirin xadiisku kol hadduu saxiix yahay sixadiisuna ay sugnaato waa xadiiskaa lagu camal falayo ee maqbuulkoos in baa lagu wada camal falaya xadiiskaa bukhaari iyo muslim ay ku wada wariyeen iyo xadiiska saxiixa ibnu maasha ku sugan sidaa loogu wada camal falaya laakiin marka darajada la eegaya horreysinta la eegaya waa marka loo baahdo ee tarjiix loo baahdo bal marka haddaba xadiiskii saxiixa ahaa kaas ayuu waxa weeye yahay shuruudiisa ay tahay guud ahaan dee imakana matni adaan kusoogna matnigaan doon dabdino wixii matniga ahaa wax xitaa aan aan dhaafinayna ma jirto casharkan halkaas daka inagu sheego allah subxana watacala taala سمع المعروف طرقا وقادت رجاله لا تصحح اشتهرت بل shalaytoo waxaan soo niliyo xadiidku marka hore si guud waxay u qaybiyaan saddexuun waa saxiix iyo xa sanadku leeyahay ama waa awsaaf uu yeelanayo matigu ama waa anwaacdee mid ahaan u khaasa saddexdan saxiixa ama daciifka ama xasanka khaasatan intaan arki doona daciif anwaacdiisa waxoogaa kamida magacyadooda aan aragnabeen bal markaa kii koobaad dee si guud un baan ama shuruudii shantahayda uu lahaa aan usoo aragnay iyo marka la leeya waa saxiix bal weliba saxiixii lidaatihi kii ligayri amaynaan tacriifin ah waxa uu noqonayo ee shuruudda la doonayo in laga hele markaa lagu idlaaqayo haddii shuruuddaa la hela xadiidka waa saxiix marka kii labaad ayuu sheekhu halkan inooga sheegaya wuxuu yihi walxasanu xadiidka xasan lagu magacaabaa almacruufu ka la yaqaano weeye isaga la yaqaano duruqan xag duruq macna waa almacruufatu duruquhu oo imaka tamiiskan iyo xasalkiisu naayib faacil buu ahaay la yaqaan duruqdiisii ama asaaniiddiisii iyo ruwaaddiisii warinaysay dad la yaqaano ay yihiin wagadas ay ahaatayna rijaaluhu waa ruwaaddiisii rijaasha maanta halkan iyo duruqda waxbaa looga wada jeedaa sanadkii aan shalay aan soo maqririnay ama isnaadkii marka labadooda macno ku wada idlaaqanana waa wax keliya uun ruwaadiisi rijaashana tacbiirku waa aqlabko way u badan yihiin rag iyo dumarba halkan waa isla midun waa ruwaadiisi ay noqotay ishtaharat mid suhrowday oo ku suhrowday cadaalo iyo dabdi laa kasaxiixi laa kashtihaari rijaali saxiixi saxiixa ruwaadiisa shuhrowgii ay jaanibkaa kuba shuhrowday khaasatan dabdigee dee dabdiga heer sare ay ka gaadhisnayd taa mid aan ahayn shuhro aan halkaa gaadhisnayd oo ka waabsan oo kaba yar balaqbada waan ku laabmi doonaa xadiiskii xasanka ayaa sheekhu su isagu haddaan siisa raacno wuxayna yidhi waa ka horta duruqdiisa la yaqaan aqoontan duruqda la yaqaanana horta mid wayaano durqantan wasan ahaan baan u sukuuminaynaa ra'da ama u reebaynaaye markay lafdigu caadiga yahay waa jamcu dariiqin oo duruq ayaa lagu jamciya ama dee idiraarkan iyo sifad taas ayuun baaba keenay in la sukuumiye maha kelimada asalkeedii tan asalkeedu waa duruq oo luqada dariiq baa duruq lagu jamciya jeed kalena jamacan uu ka cabiro horta maqsuud maaha oo lagama fahmayo markan xasankii inuu duruq mutacadida a yeeshay xasan lidaatihi kol haddii loo jeedo ee waa wax cibaaradu ay keentay uun oo ama sanad keliya hala yeesho ama wax ka badan ha yeeshee horta dariiqiisan ama ciddiisii warinaysa waa in la yaqaan marka aqoontiina imaka waxay noqonaysaa xadiiskii sanadkiisii sida cibaaradii hore sanadku waa inu xidhiidho aynu kuba soo marnay saxiixii kii meesheedii bay taallaa oo waxba cadaala iyo dabdi cibaarada dambe ayaa inoo tilmaamaysa oo xadiisku haddaan sanadkiisu xidhiidhin dad ay ka maqan yihiin oo meeshii waxay ka dhaceen makrajkiisi iyo meeshii uu kasoo baxay ama ciddii warinaysa cid la yaqaano maaha markaa dee xasanna noqon maayo imaka kan oo itisaalkiiba halkan aan ka fahmaynayo waa in duruqdiisa la yaqaano oo sanadkiisii dee dadkiisii warinayay dad la garanayo ay yihiin walow cibarada garashadu ay ka acamsan tahay xidhiid oo dee ruuxii haddii sanadkiiba uu wada dhan yahay laakiin ruwaada qaarkood ay mashaahir iyo waxyaalayiin waa waacdii daciifka xasanna ma noqonayo dariiqiisna laga yaqaano cibaaradu istisaalisana imika cibaaradan ay ka acamsan tahay bal horta waxaan leenahay waa in sanadkiisu xidhiidho ruwaadii warinaysay ay wada joogaan taasi iyada waa mid arrinta kale uu meesha ishaaraynaa waa cibaaradan ah ishtaharat oo ruwaadiisaasi ay mid suurowday etay waxaanay ku suurowduu sheegayaana waa xaggii cadaaladiina dad lagu yaqaano waa inay yihiin oo cuduul xaggaa saxiixa waa iskaga mid xaggii dabdigiina dee dad markaa iyaduna wax qabasho leh dabdi le waa inay yihiin laakiin laaka saxiixa wuxuu kaga saaraya kiya ixtilaazaya uun de haddii la yidhaha ay cadaaliyo dabdi ku suuroobeen saxiixda saasun buu ahaa farqi ma jiray iyo tamyiis marka ujeedadiisu waxa weeye ha suuroobeen oo wasfigani ha u sugnaado laakiin aanay gaadhsiisnaynuun heerkii bal xadiidka saxiixa ah ruwaadiisu ay gaadhsiisnaayeen waa cibaaraadkiisa inta kala saameyno kollayna tacriifka xasanku ishkaaliyaad badan buu leeyahay bal iyadoo ishkaaliyaadka hadda kutub kale aan la sugayn oo had iyo goor nuquud badan iyo tacriifaad badan meesha kutubtaa ku arki kartaan intooda aada usii taxriilisay haddaan tooda qaadano xadiidka saxiixa iyo xadiidka xasanka ah horta saxiixii loogu shardiyayo itisaalu sanad xasankana itisaalu sanad waa loo shardiyaa waa mid sabel masalan xadiidkii saxiixa loogu shardiyayo cadam ashuduud iyo cadam alcilana xadiidkan xasanka ah waa loo shardiyayaayo haddii shuduud meeshii jiro ama cillo qaajaxa ay jirto iyadna xasannimadii waa ka baxayaao labadaas shardina waa loo shardiyaa ciladii inuu ka nabad galo shuduudna uu ka nabad galon shalay soo maray waxaa meeshay timi ruwaadii cadaalo markay noqoto cadli iyaduna ruwaadii xasanka waa loo shardiyaya say markaa loogu shardiyayo ruwaadii saxiixa oo xaggii cadaaladii bal kaasna waa shardi afraad dabdigii baa yimi dabdigan baa adigu ay ku yar kala duwan yihiin oo kolley horta waa in iyada shardi waa jiraa dabdi laakiin dabdigan ruwaada xasankaa laga doonayo ayaa ka hooseeya oo heerkii uu gaadhsiisnaa dabdigii laga doonayay ruwaadii saxiixayd oo ruwaadii saxiixayd waa ina dad itqaan ku sifoobay dabdi aada u taamo ku sifoobay waa ay yihiin laakiin kuwan kol haddii aan lagu tilmaamayn dad muqafaliina inay yihiin dad ilow iyo sahwi badan oo akhlaadoodu xaggaa ku badantay ay yihiin macnaa dabdi ay leeyihiin dabdigaas sida awqaada qaarkeed sahwi ha kaba dhaco misaan ha kaba dhaco heerkii sare yaanu gaadhinde dabdigoodu yaanu heerkaa gaadhina xadiiskii xasan waa la odhanaya oo xaafid xajar kitaabkiisa nukbada markuu tacriifinayay san oo kale horta xadiidka saxiixa lidaatii buu soo tacriifiyo shuruudaasan taa'idun buu soo dhigtay markuu xasanka soo gaadhay oo qaybihii sharaxa kaga hadlee ayaa cibaaro keliyan buu dhigto fain khafa dabdu fahuwa alxasanu lidaati macnaa wixii kale waa halkeed seedii baa lagu daynaya laakiin dabdigu hadduu yaraado oonu dabdigu kaa dee aad u adag ee heerka sare ee saxiixii laga doonaya aan ahayn uu hoos u dhacu yaraado xasan buu noqonaya marka waxa aan bal tacriifkan imika aan kuba gaabsanana kaasun buu noqon waana xasan lidaatiye xadiiskii xasanka ahaa waa in markuu xasan noqonayo sanadkiisu waa inuu xidhiidho in xidhiidku wuxuu yahayna horaan usoo maray in welibana waa inaanu shuduud iyo cilana ka nabad galo ruwaadana ruwaad cuduula waa inay yihiin oo halkana waa cadlu riwaayo na cadlu shahaado maahe talabaadna xaggii dabdigii hadduu ruuxu ruux muqasala yaho dabdiba aan lahayn oo wax qabasho lahayn uu ka baxaya iyadna baabkane laakiin dabdigiisi haddii uu yahay dabdi aan gaadhin uun heerkii sare laakiin dabdi uu leeyahay maxamku waxa weeyaanu akhdaadiisu aanay ka badnayn isaabadiisii akhdaa waa yeelan karaa ohan way ka dhici kartaa kolkol soo adel xifdigaaba laguma sifayn karaa laakiin ma aha ruux dee muqasala waa ruux isaabadiisa ama ay kaba badan tahay dee akhdaadiisii ayuu noqonayaa dabdigiisun baa yar markaa wuxuu noqonayaa xadiidkaas xasan baa lagu magacaabaya alxasanka haddaba xadiidkii saxiixayn shalay soo marray ee xasanku labadaba waxa ka wada dhexeeya waa inay labaduba maqbuul yihiin oo la xujaysanayo xaggii ixtijaajkii iyo maqbuulnimadii way kaba dhexaysaa faaidada taqsiimkani iyadna waa xagga tartiibta iyo tarjiixa culimada qaar baana kutubtooda ku kala soocin ba saxiixa iyo xasankae israaciya iyagoo garanaya inaanay isku martaba ahayn laakiin xagga tasmiyada iyo magacoodu kol hadday macnahan wadaagsadeen qabuulka ama ixtijaajka adigu waxa weeyaan israaciya taas waa mid arrin kalaa jirto bal xasanka iyo saxiixa labadaba labay u kala qaadaan saxiix lidaatii waynu soo tacriifinay laakiin xadiidkan aan xasan ku magacownay imika ee kaas un xaggii dabdigaan yidhi dabdigi unbaa yare xasan noqday haddii markii hore sanad buu lahaayo sanad labaad aan u helo xadiidka naftiisa uu kusoo arooray ama wax ka badanba waliba hadduu la simayo sanadkiisa ama ka sarreeya mid keliya lagu kaaftoomi hadduu ka hooseeyana waa inuu ka cadudo adigu duruq kale uu kusoo arooro xadiidkii xasannimadii uu ka kacayaayo wuxuu gaadhayaa martabo ka sarreyso lagu magacaabo saxiix likayri macnaa sixadu xaggiisa kama imane duruqdan isu tagtay waxay keenaysaa ijtimaacan baa keenaya quwo keenaya xadiidkii quwo aan markii hore hal lahayn buu ka kasbanayaayo xasannimadii intuu ka tago ayuu saxiix martabadii gaadhi lakin saxiixa waxa lagu magacaabay saxiix likayri oo markaa wuxuu noqonaya saxiixu saxiix lidaatina waa kii aan shalay soo maray saxiix likayrina waa xadiidkan xasanka ah oo duruq tacaduday ku soo arooray oo dariiqiisii hore xasannimo uu ku mutamayo asaaniid kale loo heliyo riwaayaad kale o marka hay-adan ka imanaysa isu tagan duruqda ayaa sare u qaadaysa o saxiix likayri buu noqon xasankuna waa saas oo kale o kan imaka aan tacriifinayno n waa shuruudii santahayd oo halkaa dabdiga unbay ku kala tegsan yihiin intii kale way wada leeyihin xasan lidaati weye haddaba xadiidkii isagu marka horeba aan taa ahayn bal masalan daciif ahaa laakiin dacfigiisa uu kaba yimi ama inqidaac yaroo sanadkiisii ku sugan sida irsaal iyo wax lamid a tadliis markaa xaggeed wax ugaba yimi oo kale xibsi xun oo ruuxa raawigiisa laguma sifeeye wax ugaba yimi haddii dhowr dariiq loo helo duruq tacaduday loo helo ama uu duruq tacaduday uu yeesho mid kastaaba ka kaluu kabaya way xoogeynayaano markaa dacfigii kaanikaa kaba yimi ayay ka tegayaanoo waxay gaadhayaan xasannimo martabadeed laakiin xasannimadaa ay gaadhinay dariiqa naftiisa kamay dhalan istaageerkan bay kaba dhalatay xasan likayrii baa la odhanayaayo isaguna wuxuu noqonaya waa dacfigii marka horeba aan ka imanaye xagga ama inqidaac ama irsaal ama tadriis ama soo xigsi raawihii dacfiga xaggaa kaba imanayay ayaa marka duruqda ay tacadudo way iskabayaan oo haddii xagga suulxibsikayna waxaan kaba baqanaya xadiidkaba inaan uxifsiyinba marka duruq loo helo meesha kaba baxayso oo xasan likayri buusa yeer laakiin dacfigu hadduu ahaa raawigoo been lagu tuhmayey raawigoo masruuq ahaa gafladiisii badnay waxyaalaha dacfi xaggan raawiga dacni la dacniyay ama cadaaladiisii ama dabdigiisii si xun loo dacniyey taasuu kaba imanayay isagu ma kamayo kuwaasi o de haddii daciifkii hore masruuqaa mid kale unoo lamidi raaco waxba isma taageerayaan oo isma kabayaanoo daciifnimadii kama tegayo bal xadiidka xasankii taas weeye oo imaka san buu noqonayaa iskaaliyaadka kuma sugan tacriifkiisan iyo kolkol inaanu kalaba soocin meelo qaarkood dee intan yar laka saxiixin buu ku yar kala sooce ama waxyaala aanay dhamayn iyo taasi kolley imaka kol haddaan macnihiisa fahmay imaka waxba iskaaliyada iskuma furayno oo walxasanu xadiiska xasankii almacruufu ka la yaqaano weeye duruqan xaq duruq oo duruqdiisiibaa la yaqaan halkii uu kasoo baxayo ciddii warinaysay waa cid la garanayo makaas joogto oo sanadkii waa dhan yahay waxba kamay dhicin wagadat ay noqotay hadaad macnaa saaro weeye wagadat ay ahaatay rijaaluhu ruwaadiisii isaga warinaysayna istaharat mid shuhrowday oo maxay ku shuhrowday waa bilcadaalati wadabd cadaalana way ku shuhrowdeen waa dad cuduula dabdina waa lagu yaqaanaayo dad markaa kafle iyo waxaa lagu tilmaamo ma aha laakiin intan uu si uu kala soco saxiix iyo xasankii markaa halkan uu laba yime laa kasaxiixi laa kaishtihaari rijaali saxiixi saxiixa ruwaadiisa shuhrowgay shuhroodeen ee kaamilka ay kuma shuhroodeen dabdigoodu dabdi taama uu ahaa taa laakiin mid aan ahayn oo ka waabsan oo dabdigu kol haddii uu dabdi uxasilo dabdi la ayiin heerka ayaanay gaarinba heerkaasna aanay gaarsiisayn saxiixi xadiidka xasan buu oo noqonaya bal markaa xasankii tacriifkiisi kaa weeye oo xasankii lidaati ah imika halkana waxba dee amsilada way iska badnaan kartaa waxba imika ma eegeyno bal masalan haddaan tan si loo yar fahmo kan nooca dhowri ay kuma kulmeen xadiis baa jira sallay marka tirmidi yahay lawlaa nashuqa calaa ummati laamartu bisiwaaka maca kuli salaat xadiiskaas tirmidi kitaabkiisuu ku sugan yahay sanadkiisa waxaa ku sugan nin maxamed ibni camr ibni calqama la ydhaah waa nin saduuq oo cadaala ay usugnaatay laakiin xagga dabdigiisaan heer sare ahayn oo bacd alculamaana waa siqaydaan iyagoo fasriga iyo siyaanada iyo cadaalada ku shuurooda eegaya balkoodna way daciifiyeen oo waxaa lagu yar dee meesha ay ku daciifiyeen xifdigiisaon heer sare ahayn oo kolkolba axaadiistii marka in badan la tatabuco waxyaala laga helayo dee khalal axaadiistiisa xaggaasoo alxifdi kagaba yimi bal markaa ninku waa taas ninkaa markaa xadiiskiisa dee saa la iskuma khilaafay xadiiskiisa waa martaba xasan taa waa xadiid xasanuu noqonaya waa xasan lidaatihi waaba tan aimada qaarkood ay tawsiiqiyeen arrintiisa ee laakiin su-aal xifdi baa jiro dambigiisaan taan ahayn wixii kale way leeyihiin san xadiis ku wada xidhisay laakiin xadiidkaa naftiisii bal xasan lidaatihi tirmidi marka uu soogaha ku noqdeen waxaa jira in bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo isagu nin aan ahayn meeshuu kuba sugay